Cabdilaahi Gacal Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay caqabado uu sheegay in ay ka haystaan hab-maamulka maxaabiista iyo sidoo kale in aysan jirin goobo lagu hayo maxaabiista waxaana uu tilmaamay in caqabadahaasi ay wax weyn u dhimeen hawsha ay qabtaan hay-adaha garsoorka.
run ahaantii duruufo adag ayaa jira hirshabeelle ma laha xabsi dhammaan labada gobol lagu dhaqan celiyo maxaabiista dacwadaha ciqaabta waxay ka bilowdaan saldhigga waxaana wixii la xukumoon la deynin la geeyaa saldhigga lagu haayaa taasoon u samaysnayn saldhiggu inuu wax dhaqan celiyo oo muddo kooban oo baarisa in lagu haayo maxaabiista ay aheeday duruufta ugu adag ee hirshabeelle haysata waa midaas tan ku xigta waxay tahay meelii loogu adeegi lahay garsoorka oo xafiisaha aheed dhismo iyo dayactirna may helin laakiin geedaha hoostooda guryo kiraah ayaa garsoorku ka howlgalaa
dhanka kale cabdilaahi gacal guddoomiyaha maxkamadda sare oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in ay garsoorku ku howlgalaan goobo aan mudnayn in lagu qabto shaqooyinka la xiriira arrimaha cadaaladda taasi oo ay duruuftu ku xambaartay waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in arrimahaasi wax lagala qabto loona helo hirshabeelle goobo lagu hayo maxaabiista laguna dhaqan celiyo waxaan rajaynaynaa maadaama wasiirka cadaaladdu uu joogo mas-uulna uu ka yahay dhismaha iyo horumarinta garsoorka inuu arrintaa wax weyn nagala qabto run ahaantii garsoorku waa cusub yahay muddo sanad iyo laba bilood ayuu jiraa saddex tababar ayuu qaatay oon macadka garsoorka uga mahad celinayno aqoontiisa lagu kobcinayo laakiin meeshii uu ku howlgeli lahay iyo miisaaniyadiisa oo wax alla laga sugayo iyo inta mas-uulka ah waxaan rajaynaynaa inay dadku ogaadaan garsoorka federaalku waa hooyadii garsoorka tasiilaadkiisa iyo muuqaalku waa ka duwan yahay garsoorka isteedyada garsoorka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa la daaladhacaya caqabado kuwaasi oo u baahan in xal laga gaaro waxaana caqabadahaasi ka mid ah dayac haysta goobaha lagu fuliyo cadaaladda oo ay xabsiyadu ka mid yihiin